Maamulka SSC qaatumaya wada-dadaala eedegaasiya baawar-taranka sameeya summada maamulka iyo laysanka darawalka iyo milkiilayaasha siya ciidanka ilaalada wadooyinka iyo inshalka sanga baawurta shaldubunga walibana yeedareerta diiwaangelinta baawurta siyo helanga summada saya agaasimaha gaadiidka maamulka SSC qaatuma kaamila xasan axmed oo uu ku warbiya meelihii hadda marayta diiwaangelinta baawurta darawalada iyo milkiilayaalka silinsiya aqoonsiga sharciga wadadiiyo ka mara lahaayeen wuxuuna sheegay in hadda walaagii ka dambeeyana deegaanada qaatuma yeelanka arago doona sumada maamulka diiwaangelin inaan markaa diiwaangelinay soomada waxay ku maamaada haysta geel way kala horeysaa guriga aas-aaskaa laga galaa aas-aas uu leeyahay inaan marka hore waxa weeye diiwaangelin aan samaynay oo waxa weeye gaarigii mulkilaha ah xogtiisa iyo waxaan kaloo sameynay oo warqad ahaan iyo xogta gaariga markaan diiwaangelinta ku sameynay waxaan kaloo qabanay inaan database u samayno combyuter ku xarino waxaan samaynay waxa weeye liisankii qaabkuu noqon lahaa liisankii baan samaynay waxaan samaynay bowgii oo laf ah xogtii qofka iyo sawirkiisii iyo waad aragtaa halkaan xogta waxa weeye mulkiilaha gaariga iskale halkaana waxa weeye xogta gaariga xataa waxaan samaynay kaarkan hadduu lumo in telefoonka qofka uu leeyahay hadduu saddex lambar wato iyo hadduu laba lambar wato inaan halkaa waxa uu ku diyaarinay waxaan kaloo waxa weye sameynay waxa weeye shahaadadii la siin lahaa ruqsadda gawaarida shirkadaha socdaalka ee maamulka sk khaatimo ka howlgala oo ruqsaddii waxa weye sanadlaha ee transportationka waa samaynay waxaan kaloo sameynay waxa weeye xuruuftii gaadiidka loo adeegsan lahaa sumadii dhisankeedii baan samaynay aragtaan runaantii wax badan aan soo koobi karin baa noo qabso muddada sanadka aan joognay annagoo og duruufaha aan aan maaragtay nagu gadaamay taarikada waxa weeye shaqadeedina waa diyaar dhisankeedina waa diyaar hadduu allayno waxaan malaynayaa dhowaan in laga howlgeli doono taarikadii iyo samaynteedii iyo bixinteediia in dhowaan laga howlgeli doono hadduu allaydmo annaga waxaan assessment ku samaynay deegaanka gawaarida waxa weeye joogta maamulka si khaatumo ablisti toddoba kun oo gaari muuqdeen lama soo koobi karo annagaa jecel inaan dedejinno wayna hadduu allaydno dhaqaalo badan baa waxa weye nooga baaqday waxaa kaloo jira kalaawatadii socdaalkii warqadii ahayd saddex biloodka ahaa socdaalka gaadiidka waxaa jiroo kale kala wareejintii yacni annaga u baahan inaan maaragtay dadejinno insha allahu tacaala waana hawsheedii waa lagu jiraa wayna bilaabanaysaa hadduu allayno taarikadii sumadsiintii taasaan shacabka reersi khaatumo meelkastay joogaan u sheegaynaa